bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu torkaroon maamulka hirshabeelle oo bilaabaya la dagaalanka al-shabaab wejigiisa labaad xuska maalinta caalamiga ah ee dadka ku waxyeeloobay qaraxyada iyo weerarada oo lagu qabtay muqdisho wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed oo shaacisay natiijada imtixaanka fasalka sadeedaad ciidamada puntland oo daacish ka saaray deegaanka tirsan gobolka bari warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan ruushka oo duqeymo ba-an ka wado yukrein qodobadaasi wixii kusoo kordhaa ee turku ku dhegeysan doontaan hodogatinuu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan maamulka hirshabeelle ayaa bilaabaya dagaalka ka dhanka ah al-shabaab bashiir caladaare caanaboore ayaa inoo faahfaahinaya iyadoo abaabul marka uu ka bilaabay oo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa haatan saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay gaarayaan furmaha dagaalka xilli taliyaha ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka hirshabelle jenaraal xasan dhicisow xasan oo u sheegay boqolaal ciidan oo kula hadlayay deegaanka xaji cali in ay weerar ku qaadaan dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe xilli uu tilmaamay in haatan uu bilaaban doono howlgallo isdabajooga ay fulin doonaan ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya saaxiibada soomaaliya kaasoo inta badan al-shabaab looga saarayo deegaanada kal hor ay soo galeen ee gobolkan shabeellaha dhexe jenaraal xasan dhiciso xasan ayaa hadalkiis intaas kusii daray in haatan loo baahan yahay cid walboo qori haysata ay ku sugan deegaanka in ay u kacaan sidii al-shabaab ula dagaalami lahaayeen loogana saari lahaa deegaanada haatan ay kaga sugan yihiin gobolkan shabeellaha dhexe hadda waxaa loo baahan yahay qaragu maaha in layska sitee waxa loo sito qaragu waa in cadowga la iskaga celshaa waxaan ognaha cabdalla caroon inaad iska celi kartiin cadowga waxaan ognaha dad dagaalamaya inaad tihiin hadda waxaan rabnaa dagaalkii la idinku yiqiin oo soomaaliduna idinku tiqiin annaguna idinku naqiin dagaalkiyaa la idinka rabaa kalkaa inaad la soo baxdiin labadan wajahadoo idinku aaddan waxaa la rabaa cadowgu inuusan sii deganaan maalmaha soo socda howlgala bilaabo doona howlgallaa la gelaa ciidamo dawladeed ha ahaadaano oo ciidanka soomaaliyeeda ha ahaadaan ciidamo kaleeto ajaanibaha ha ahaadaano dhammaan waxaa la rabaa howlgallaa la geli doona haddii alla yidhaah dadkii hor kicilaya howlgalkaas oo la rabo inay hor kacaan oo u indhaano waa idinka dadkii deegaanka waa idinka cidda la rabo inay hor kacdaan waa idinka hadda ciidanka deegaankaahu ma qaba kari ciidankaa idinla joogaa wuxuu qaba kari ma jira haddana idinka hor kicin waxaa idinka rabnaa hadda idinka iyo kuwa kaleo idinla midaba oo aan hore u soo aragnay laga bilaabo saacaddaas in loo diyaar garoobo cadowga in lala dagaalamo cadow waa nagu soo duulay nagu deegaan maaha nalama dhalan meelay ka yimid cid hashaaho ma jirto waxay u badan yihiin qaaraa etoobiya ka yimid waa oromo oromoha soomaaliya u soo qaadaysa diin boqolkii toddobaatan ama sagaashanaana ee aa la dhihi karaa etoobiya ay gaala tahay diin markii etoobiya in laga soo qaado hadda maanta soomaaliya loo soo qaada anugu ma garan karna wuxuu yahay waxaad ogaatiin meeshaas inaysan diin ka jirin wax diin la yidhaho ka jiraho ma jiraan waa niman raba dalkayna dadkaa inay qabsadaan guryahayna baan uga tegaynaa niman cadowaa raba inay guryahay qaataan baan uga tegaynaa maanta haddii xaaji cali hadda u dambeeya haddii ciddaan la yidhaahe haddii laga bax meel la aadaa maa taqaanin okay meelay noogu aan ka tagna haddana meelay noogu heraayaan oo aan isleenaha meeshaas daad gaartiin cadowgaan soo daba kicimo waa nasaysin yaa noo hela yaa og cid og baa jirta maanta waxaa loo baahanya naftaan inaan u hurnaa dagaaladii hore loo geli jiray oo hooseo dhoonkaan ka dhici jiray iyo midka hadda maanta midka maanta taaganaa waajib muqadase hadduu ku dilaa jinna ku gele haddaad dishaa jinna ku gele midaadna jinna aada ku gele nabagelayseen kan waxaan u malaya inuu shaalax shaalaxeed ku ordaysiin ba u malayaa kan markee jinnaadba ku gelaysiin waxaan rabaa marka in aan ku dhaqno wixii horan soo marna aan ku mayrine kan aan jinna ku raadsanno muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa mas-uuliyiin dowladeed oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada hirshabelle iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya ay gaarayeen furmaha dagaalka inta badanna ay abaabulayeen dagaal ka dhanaa al-shabaab si looga saaro deegaanada haatan ay kaga sugan yihiin gobolkan shabeellaha dhexe ee kol hore ay soo galeen xuska maalinta caalamiga ah ee dadka ku waxyeeloobay qaraxyada iyo weerarada oo lagu qabtay muqdisho cabdisalaam juule ayaa muqdisho ka soo diray
to the people of Somalia. We stand in solidarity with all who have been affected by the devastating violence that has waxaa maanta halkan oo ah hotelka jaziira ee magaalada muqdisho lagu qabtay xuska maalinta caalamiga ah ee xusuusta dadka ku waxyeeloobay qaraxyada iyo weerarada waxaana munaasabadan soo qaban qaabisay hay-adda badbaadada soomaaliyeed ee soomaali sarfaifaris oo hogaaminayso guddoomiyihii hore ee degmada warta nabadda ee gobolka banaadir seynab xabsi xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya aqoon-yahano la taliyayaal haween dhalinyaro dhibanayaal iyo sidoo kale marti sharaf kale ayaa ka qayb galay xuskan oo lagu qabtay muqdisho halku dhigga sanadkanna waxa uu ahaa wadajir ayaa wax ku wada qaban karnaa ugu horeyn waxaa goobta ka hadashay agaasimaha guud ee hay-adda soomaali sarfefaris senab xabsi waxa ayna soo bandhigtay ujeeddada ugu weyn ee loo qabtay xuskan maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee dadka argagixisada ama cadowga meel walba ay joogaan kasoo horjeeda nabadda iyo horumarka wadamada caalamka oo dhan maanta waxay ku beegan tahay maalintoodii dadkii ay dhibaateeyeen soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu daran oo cadowga cadowgaasi argagixisada ah ay maalin walba saacad walba daqiiqad walbaahi ay dhibaateeyaan dadkeeda hadday noqon lahayd mid maskaxeed iyo mid jismiyeed iyo mid maaleed intaba hadday noqon lahayd saacado ka hor waxaan u maleynayaa halkan intaa fadhinay waxaa maqlaya news ah inay maxaa la yidhahdaa miino la kacday dhalinyaro soomaaliyeed oo kasoo socda ceelasha biyaha so waxay ka micno tahay way important ay noogu tahay haddaan nahay soomaali survivor in aan sanadkii sideedaad adduunka uu xusaayo in annaga maantay aan ku baraarugsannahay oo ku baraarugnay oo dadkeenii haddaan nahay hay-adda soomaali survivor aan la qeyb qaadanayno xanuunkaasi isla markaana nambarkaas aadka u badan laga soo bilaabo run ahaantii meelihii taariikhyada ugu badnaa waa meelihii dhacdooyinka ugu badnaa oo hotel shamo ilaa maantadan waxaa dhacda subax kasta galab walba habeen walba dhacdo argagixisada ay ka geysanayaan guud ahaan dalkeena meel ka mid ah haddaba qaar ka mida mas-uuliyiintii goobta ka hadlay iyo sidoo kale haweenkii ayaa waxa ay ka midaysnaayeen in maalintan oo kale kow iyo labaatanka agosto ay tahay maalin muhiim ah in loo asteeyo xuska dadka ku waxyeeloobay qaraxyada iyo sidoo kale weerarada waxayna sheegeen in loo baahan yahay in maalintan oo kale il gaara lagu eego
waxaa laga yaabaa in maaragtay saameyno aada iyo aada u foolxun inagu yeelatay xubnahooda ku waayeen hadda aan fiirinaynay qaarkood laga yaabo codka in loo xiray in waxyaabaha ay sheegayaan dad qaar inu adkaysan waayaan laga yaabo ee ka mid yahed hodan oo labada laguba ka go-an marka arrintaas waxay u baahan tahay keliya ma u baahno aaday horta u mahadsan yihiin waana ka hilmaamaba emotionally dadka inaa u mahad celiya dadka kulankaan qaabqaabiye ee zeynab ugu horeyso survivorskana ka mid ah aana qof aadaas ugu dhownaha ah asxaabteedana ka mid ah
walaashay zeynab xaase wax aada loogu baahan yahay ayay samaysay in sidaan oo kale la isugu yimaado sentarada la bariyo la badiyo dadka aqoonta leh lala tashado sidii waxaan aan uga noolaan lahayn wax kugu dhaco waa inaan la noolaanana waa waxa caadi ah raalli iga naqda waa ka bogsanaynaa waa ka gudbaynaa waa noolaanaynaa adduunka aan wax la qaybsanaynaa saynab adiga iyo tiimkaaga iyo hay-adaadaba waa mahadsan tihiin
marka aniga khaasa muna ahaan waan garab taaganahay sayna markasta u baahato shaqooyinkan in lagala shaqeeyana garabkeedan taaganahay xafiis ahaan waan garab taaganahay wax badanna waan kala shaqeyna wax badanna waanu kala shaqeyn doonaa haddii ilahay ka dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadda soomaaliyeed dhibaatooyinka meel walba ka jira in ilaahay uu ka ka bixiyo hadda meesha aan joogno waa meesha ugu fiicnayd dhibaatooyin badan waa soo marnay waxaan leenahay horaantitaanka beeranay haddana lagu hiraayay hoyga macalinkayo waa lama hilmaamaan ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay xildhibaan maxamed haruun oo ka mid a mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uuna sheegay in inuu garab taagan yahay cid kasta oo waxyeello ay kasoo gaartay qaraxyada iyo sidoo kale weerarada fariin gaar ah ayuuna diray sanad kasta kow iyo labaatanka agosto maanta oo kale ayaa loo asteeyey maalintan in laga xuso dunida guud ahaanteedaba arrintan waa waa soo dhoweynaya cid kasta oo soo abaabushay waxaan runtii xanuunka la qaybsanayaa ummad badan oo soomaaliyeed oo waalidiintood qaarkood ku waayay labadiiba qaar xubnahoodii ku waayey caafimaadkoodii ku waayey caruurtoodii ku waayey wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed oo shaacisay natiijada imtixaanka fasalka saddeedaad siraaj isaaqa ayaa beedhow ka soo diray maxamed xasan cabdulaahi oo ka mid ah arada dhigata iskuulka alfaaruuq ceelasha biyaha ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa kaalinta koowaad ka galay imtixaanka shahaadiga ee fasalka siddeedaad ee koonfur galbeed waxaa sidoo kale kaalinta labaad galay cabdulaahi isaaq oo dhigta iskuulka buulow degmada xudur ee gobolka bokool salmaan xasan cali oo calmaariifa degmada baydhabo ee gobolka baay dhigtana kaalinta saddexaad ayuu galay kadib markii wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed maanta magaalada baydhabo ay ku shaacisay natiijada imtixaanka fasalka siddeedaad munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxaa ka soo qaybgalay guddoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed doctor cali saciid fiqi wasiiro xildhibaano odayaal dhaqameedyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn waa ka madaxa imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada oo shaacinaya natiijada imtixaanka yaa weliba nagaday arday koowaad roll number j k j s labaatan shan sade soddon afarti sagaal iyo roll number j ardaygaas ardaygii magaaja iyo weliba leerhayay maxamed xasan cabdulaahi xuseen dugsiga alfaaruq ceelasha degmada afgooye celceelis ahaan ardaygaas iyo weliba shaanahayn sagaal isiyeed dhibici lix saasananka galay kaalanta kuwaad ardaygii kaalinta lamaad gali iyo roll number j weliba ee k j s labaatan shan lama eber eber kontay sade magaca ardayga iyo weliba ee cabdulaahi isaaq liibaan dugsigana weliba waa hambuulow iskuol degmada xudur celcelisahaan ardaygaas iyo waliba sheenahi sagaal iyo sideed dhibici shan ardayga kaalinta saddexaad gali iyo roll number j waliba ee k j s labaatan shan hal afarti saddeed eber sagaal magaca ardayga iyo waliba ee salmaan xasan cali siyaad dugsigana almacrifa iskuol degmada baydhabo ardaygaas yaa celcelisahaan waliba sheenahin sagaal iyo sideed dhibici afar saasana ka galay kaalinta saddexaad wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo munaasabadda ka hadashay ayaa sheegtay inay si aada ugu faraxsan tahay inay maanta shaaciyaan natiijada imtixaanka fasalka sideedaad shaqada waxaa la dhahaa aan qabanay imtixaanaadkii wax walba waa laydin wada sheegay midinku dheereynaya hadal badan waxaa si gaar ah u salaamaya madaxweynaha mr maxamed cabdicasiis laftigareen oo maanta nagala soo qaybgeli waayay inta wuuna idinsoo salaamay salaamka gudbooda wuxuuna hambali u dirayaa tobanka qofood iyo ardayda kulli ku wada baastay imtixaanaadka gaar ahaan tobanka qofood oo ugu horreeyay kaalinta koowaad kale anigana waxaa idinkaga mahad celinayaa shaqada wanaagsan wasaaradda waxbarashada shaqaalaheeda se idinka dhan a wada hufantihiin oo hoosha fiican a wada qabateen guddoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed doctor cali saciid fiqi oo gebagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa si gaara ugu mahad celiyey wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee koonfur galbeed dadaalada ay ugu jirto tayada waxbarashada dalkeena runtii dhowr sano ka hor wasaaradda meel ay ku shaqaysay xitaa ma qabin maanta waxay leedahay guri weyn oo maaragtay runtii ay ma dadaalkii dowladda iyo madaxweyne cabdicasiis laftigareen lagu keenay taana sharaf bay noo tahay waxaa muhiim ah ardada runtii in laga warqabo waalidiinta ay ka warqabaan hooyada keligeed aysan ahayn aabbahana uu ka warqabo waxaa waddankan ku soo badanayo maandooriyaal aada u badan cayaalka ay isticmaalaan in lagalaga warqabo ay tahay waxaa wakhtiga aada cayaalka ugu dhumiyaan social media taa nafteeda waxay u baahan tahay runtii ciyaalka in ay maaragtay wax kale loo jiheeyo si kale loo jiheeyo ciidamada puntland ayaa daacisha ka saaray deegaan ka tirsan gobolka bari siciid xasan ayaa garoowe ka soo diray ciidamada difaaca puntland oo qoraal soo saaray ayaa xaqiijiyey inay maanta qabteen ceelka carabiyaha ee toga baalade oo ay kasii firxadeen habqankii kooxda daacish kadib markii halkaasi dhowaan lagu duqeeyey islamarkaasina ciidamada difaaca puntland iyo diyaaradaha caalamiga oo ay kaashanayaan ay duqeyn ugu geysteen warkan ka soo baxay howlgalka calmiskaad ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay qabteen ceelka carabiya ee togaasi oo ay iskaga carareen firxadka ka tirsan maleeshiyaadka daacish oo markaasi dhowaan lagu duqeeyey halkaasi islamarkaasina lagu dilay tiro dagaalamayaal ah oo ka tirsan kooxdaasi ayna duqayntaasi waxyeello ba-an ugu geysatay kadib markii ay duqeeyeen ciidamada maraykanka ee qaybta ka ah dagaalka lagula jiro kooxda daacish howlgalka calmisaad ayaa waxaa la sheegay in ceelkaasi la qabtay ay goobtaasi ciidamadu ka heleen meydadka lagu dilay kooxda daacish kuwaasi oo ku dhintay duqaymihii u dambeeyey ee saaxiibada puntland ay ka fuliyeen togaasi ciidamadu waxa ay sidoo kale ceelka carabiya ugu tageen awr iyo agab kale oo ay ka carareen maleeshiyaadka daacish oo ka firxaday halkaasi inta aysan ciidamadu gaadhin warkan ay soo saareen ciidamada difaaca puntland ayaa waxa ay sidoo kale ku sheegeen inay sii wadayaan howlgalka ilamaa ay ku soo afjarayaan meelaha ugu dambeeya ee ay kooxdaasi ku sugan tahay maadaama haatan ay ciidamada firxad ka yihiin isla markaasina ciidamadu ay ku daba jiraan sidii ay usoo qaban lahaayeen halka aad naga dhegaysanaysaana waa radio showr markana warka caalamka dalka ruushka ayaa shan boqol iyo toddobaatan afar diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha ahayn iyo afartan gantaal ku garaacay dalka ukrein mid ka mid ah duqeymihii ugu cuslaa toddobaatyo gudahooda sida ay sheegeen taraakiisha ukrein hal qof ayaa kulantay diyaaradda aan duuliyaha lahayn iyo gantaal ay ku garaacday galbeedka magaalada laviva waxaana la sheegay in shan iyo toban ruux ay ku dhaawacmeen weerarkaasi ka dhacay koonfurta galbeed ee gobolka transcrifia weerardan ayaa yimid iyadoo madaxweynaha maraykanka donald trump uu hormuud ka yahay dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo lagu joojinayo dagaalka waxaana wasiirka arrimaha dibadda ukrein andre sabile oo sheegay in weerardaani ay muujinayaan sida loogu baahan yahay dadaalada lagu doonaya in lagu soo afjaro dagaalka akhyaartan dhegeysnaysaa war waxay dalka iyo dibadda cawna soo gaara wanaag intaa cidduu warka eegseegana waxay dib ugu daalaacan karaan barta ayna facebook kulana radio jorstaasio islaamaad min kuli afata